alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina wa xabiibina wa shafiicina wa qudwatina muxamedi sala allahu alayhi wasalam caalam islaam iyo soomaaliya iyo reer puntland assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caalamka islaamka iyo soomaaliya iyo reer puntland waxaan leeyahay hambal iyo farax iyo suruur inii soo hoyday dhalashadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay markuu soo daahiriyey koonkan isagoo ah naxariis tii makhluuqaadka wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin ilaahay uu yidhi kuma anaadir nebi maxamedow sala allahu alayh wasalam inaa naxariis u tahay makhluuqaadka oo dhan sida aynu ognahay caalamka oo dhan waa laga samaynayaa dhulka gaaladu qaalibka u tahay islaamku waa ka samaynayaa dhulka islaamka uu qaalibka u yahayna waa laga samaynayaa dee alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wax soomaaliya ku gaara ama puntland ku gaara ama garowa ku gaara maaha marka fariinta aan dirayaa waxay tahay inta bahda jecel nebigooda sala allahu alayhi wasalam inay ku faraxsan tacdiimintiisa iyo sharifidiisa iyo shamaaishiisa iyo siiradiisa in laga sheekeeyo waxaan u sheegaynaa in galabta haddii ilaahay inuu magaalada garowe barxadda uu ka dhici doono banaanbixii dhalashada nebiga sala allahu alayhi wasalam caawana masaajidka nebawi iyo maxfalkii hore oo dadku ay mawlaca nebiga u yaqaaniin masaajidka nebawina laga dhisay halkaas maqribkii ilaa iyo salaada subax inta ka dhexdhe inay haddii ilaahydma ka socon doonto nebiga sala allahu alayhi wasalam siiradiisii iyo akhlaaqiyaadkiisii iyo mucjisaadkiisii iyo khasawaadkiisii iyo markii ilaahay uu abuuro ugu horeeyey nuurkiisa oo khalqiga ka hor ahaa haddana ee markii ilaahay uu aamino u soo raray raximkeeda ilaa iyo haddii ilaahay idmo wafaadkiisii intaas ayaan u diraayaa waana bogaadinayaa aad iyo aad iyo aad dadka muxibiinta ee nebiga jecel baan u sheegaynaa bambixii iyo soo jeedkii wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i waalmursaliin sayidina wanabiyina waxabiibana waqaa'idana waquratu acyunina muxamed sala allahu calayhi wasalam ixwat lislaami waaliimaan awalan waxaan salaamaynaa shaqaalaha darjir tabintooda wanaagsan iyo ummadda shaqada ay u hayaan sidaad og tihiin oo uu sheekh jaamac inoo sheegay nabigeenna caleyhi afdalu salaatu wasalaam dhalashadiisii weeye maanta caalamka islaamka oo dhan baa dabaaldegaya innaguna caalamka islaamkaynu ka midnahay waxaa la rabaa goobaha cayiman oo shiikhu sheegay sheekh jaamac in laga soo qeyb galo oo la yimaado lasoo xaadiro nebigeennu caleyhi afdalu salaatu wasalaam almar-u maca man axaba qofku qofkuu jeclaada maciisuu noqon haya yowmal qiyaamati maalinta qiyaamaha marka inagu nebigeennii baynu ku faraxsannahay soo dhoweynaynaa u dabaaldegaynaa waad og tihiin meel walba waxaa laga qayb galaa xaaflado kala duwan marka ta nebigeenna caleyhi afdalu salaatu wasalaam baa ugu fadli badan wax la xaaldiro ajarka ku jira iyo khayrka camiimka ah oo shaamilka ah oo au sharcigeenu inoo sheegay diintaa ammaantay ilaahay baa ammaanay marka innaguna muslimiinta iyo ijtimaaca islaamka baynu ku jirnaa waxaa la rabaa inaynu ka qayb qaadanno nimaanno oo soo ajiibno wax weyn baynu ku helaynaa nebigeenna caleyhi afdal salaatu wasalaam wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu